fagaaro weyn oo ku yaala degmada saakow ee walaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa waxaa isugu soo baxay dadyow aad u badan oo isaga kala yimid xaafadaha ay ka kooban tahay degmada kuwaasoo usoo daawasho tagay waxyaabo dhacay oo liddi ku ah caafimaadka dadka oo lagu gubayay fagaaraha waxaa sidoo kale fagaaraha lagu gubay muqaadaraad ama waxyaabo maanka dooriya kadib howlgallo ballaaran oo ay ciidanka xisbada ka sameeyeen degmada saakow iyo deegaano dhowr ah oo hoos yimaada degmada ayaa waxa ay kusoo qabteen waxyaabo dhacay sida raashiinka daawada iyo muqaadaraadka noocyadiisa kala duwan malaaq biyey axmed oo ah malaaqa guud ee beesha macali weyne sidoo kalena ah guddoomiyaha odayaasha dhaqanka walaayada jubbada dhexe ayaa waxa uu ka warbixiyey qayb ka mid ah waxyaabaha dhacay ee lagu gubayey fagaaraha iyo deegaanada laga soo ururiyey maxaafadada degmada saakow ee may oo ku jirta walaagii xamladaas laaka obadi oo ka kooban diishash oo tumo i kow habee moobeelada ee kaamirada ah oo siyeeton habee maymari oo fisqi kabuuha oo konton habee dharka oo shareecada aan waafaqsanayna oo rega saraawiil io shaata iska jaran iyona saddex boqol eh baayado imbareelaha oo balaanta qaadaas oo boqol hab eh sawirada calaabta oo ka sawiran sida shoobinada inbadan oo dukaamada yaali oo iyona lahaa dabar jari ilaa saddex boqoloo goobood ama saddex boqoloo dukaan may kale jare ee lix qof muqaadaraad jaad ee laaka qobadi hal qof tubaako laaka qobadi hal qof oo karaama doo laha qobadi may kale jare walaagii oo dhi oo iyona laha qobadi may kumid ah buskud oo tumiisiyeed kartoon ee walaanta lagubaaki jaraan ee cabitaan oo soddon dersin eh hanjamaastig oo tumi kow kartoon eh walaadhii oo intiyaalo kumidate may kumid ah daawada laiska edaayo balaanta iska edaayase may waa nanac oo sagaal kartoon eh daawo oo dhiidi oo tuban kartoon eh may kale ka jira saabuun oo sagaal kartoon eh baasta makaroni oo iyana shan kartoon eh bac oo tuban kartoon eh leebit wala kamiirow iyana hal kartoon eh waladhii wala fara badan intaas meelaa ku qaaday deegaamo fara badan oo degmada saako hooseedow sida degmada saakow jawaarey goomir baarka baqhdaad iyo daarisalaam meelaa ku qaaday intaas alaabe oo geedka bannaanka yaalla waana la gubahay xamladii ay ku dhawaaqday xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee loogu magacdaray irshaadil ummah ilaa sabiili rashaad halkudhigeeduna ahaa xadiidka rasuulka sala allahu calayhi wasalam kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raciyati ayaa waxa ay si buuxda uga hirgashay walaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe gaar ahaan degmada saakow oo ay ka dhaqan gashay xamlada